sheekh cabdicasiis dhaqane oo ka mid ah ducaadda magaalada mandheera ayaa baaq u diray dhallinyarada kaxeeya tagaasida ee magaalada mandheera sheekha ayaa ugu baaqay dhallinyarada in ay joojiyaan dhegaysiga heesaha isagoo tilmaamay in muddooyinkan dambe magaalada ay ku bateen tagaasida laga shido heesaha walaalayaal waxaan rabnaa halkan inaan kasoo gudbiyo dadka aan fartiin u farna dadweynaha oo isticmaalaan tagaasiinta daraawiliinta oo gaariyaalka markay wadaan inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sideed muusig ayaa u shidan arrintan arrin aan iska dhahna mihin waa arrin oon soo baarni investigation investigation aan ku qaadni waaya wax oo dad ay noo sheegeenna ma aha waa wax oon macnaha aan u kaba xirani oon soo aragni waaya marka dadka takaasiileyda ilaahay inay ka baqaan oo xoolaha ay haystaan ilaahay gooda uga baqaan oo muusiga gaariga aan laga shidin dadka weliba dadka karaysana naftooda oo fuula ayaa muusiga la shidaa dad qaarna ma ogola muusiga marka muusigan waaba iska xaaraan oo diiniyan sharciyan marka waxyaabaha aaqar zamaanka ayuu ka mid yahay oo ashraadu saaca oo nabiga uu ka daarmay aaqar zamaanka markuu soo dhowaado waxaa badan doona qalabka muusiga lagu qaraaca iyo dadka fanaaniinta oo muusiga qaada heesaha qaada ayaa badan doona marka walaalayaal arrintaas xaaraan waaya diintana ma ogolo sharciyanna waa macnaha xaaraan bay ku tahay adigana mustaqbalkaadu kuma roono waxaas raadinaysa waa xoolo xalaal waaya xaaraan dhinaca ka soo gelinin muusigan iyo heestan ilaahay waa naga xarimi qur-aankana waxaa lagu xaram yeelay sunnada nabigeenna way ku xariman tahay marka waxaan rabnaa aan inkiga digaynaa inaa marka muusigaas oo ka digtoonaataan xoolihiinna xoolo xalaal ay noqdaan ilaahayna uga baqdaan oo warka ducadda iyo akhyaarta iyo culimmada aad qaadataan ayaan horta iin soo jeedinaynaa middaan kusoo khatimaa gabagabada waxaa waaya qofkii warka qaato horta waa khayr qofkii warka qaadana waaye oo dhagta jalaq u siin waayana kolley ilaahay qaafil maha oo waa ka warhaaya oo waa kuu jeedaa arrintaas arrin dhible waaya marka arrintaas laga digtoonaada dadweynaha oo isticmaalaan shacabka isticmaalaan takaasiileyda ilaahaygiina ka baqa ilaahay markaas ka baqdaan irsaaqda waa idiin furayaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera